waxaan ka hadlaynaa xagga ammaanka shacabka waxaan ka codsanaynaa ammaanka maamulada dhulka uu ka taliyoo dhanba ha noqdaan guddoomiyaasha gobollada ama degmooyinka inay adkeeyaan ammaanka kuna dadaalaan la dagaalanka nimanka cadowga ah ee al-shabaab ee aysan noqonin micnaha miday isdhigtaan wakhtiga doorashadu aad bay uga faa'iidaysanayaan waxaan markaa faraynaa golaha wasiiradu isla qaatay in guddiga ammaanka ee heer maamul goboleed inay laga bilaabo maanta dhaqdhaqaaqa ciidamada iyo howlgalkooda la sii adkeeyo si amniga loo adkeeyo cadowgaasna looga hortago inta aan la gaarin doorashada madaxweynaha